waxaan kaa siin karaa gabiga wuxuu yimid muddo adiga isbuuc wuxuu waday geeda fara badan qashin fara badan oo soo xaafiday markaasay kadib haddana meesha oo geed sax ah markii webiga uu gursaday dadkan beeraaleyda meel bay qodqodeen matoor bay saarteen markay matoorkaasi saarteen marka meeshii god bay noqotay markii matoorka ay ka qaadayeen meeshii caradii kuma helina waa iska dhaafeen marka geed weyn oo camba meesha webiga jinkiis waxaa ka baxo cambo cambihii marka waa soo dumay meeshii alxamdulilah waa la guugay marka geedkii ada sidiisoo meeshii ugu jiraa khashinkii marka geedkii wuxuu u noqday shakaal wax la yidhaahdo marka meeshaana waxama haystaa walaa dawladda dhexe walaa dawladda oo koonfur galbeed waxay u hayaana madaxa weli weli wax ma yeelin qarqob u saaran yaha laakiin haddeer waxaan ka baqaynaa meeshii oo biyo ay ka baxlaayaan way xiranta dhaxdaana way ka xirantayo geed weyn oo camba saaka waxaan u wahay maareeyaha guud oo wakaalada ayaa u wahay marka wuxuu yidhi wanaa kugu soo celinaya telefoon oo dawladda dhexe marka haddeer waxau qarka u saaran yaha webiga inuu go-o haddaan laga soo gaaran wallaahi shacbigoo janaala qadan ku go-aayo bir loo celina lama helayo haddii hadda oo gurmad oo dawladdu soo samaynan wallaahi bir loo celiya ala waynaa webigana haddou mar soo jabane meeshaan waxaa degan milyan iyo bar laba milyan ku dhowaad oo tira dad ah caruur leh gabdha leh ayaa degan marka dadkiina waa dad masaakiin ah marka haddaa digdig wallaahi dawladda usoo gurmano karkay u saaran tahay geelihiin hadda waaweynaayen waa soo daateen ee meeshii oo buundigi biyaa dhaafsi laheedna geedaa ku xirnay marka dadkiina waa dad masaakiin ee dad badan baan geliyey meesha a u gurmadeen mafahmaysa anigana maamulkeyga waa cusub yahay marka dadkii waa iskaashanay dadkii dad baahan waaye hataa waxaan dhahay dawladda raashin keenayso xoogii raashinaa nalagu bedelaa hataa dad badanaa ka shaqeeya geedihii geedihii qaarkood ah weliga hadduu mar soo jabo markaa bir loo celiye male socelina lama qodan lama sameynin cid fiidiniisa mala heenin sababtoo ah goob dagaalay aheeday marka hadda markii dagaalka laga baxay hadda dadkii way degiyeen iimaan iyo horgidri waa heshiiyeen janaale waxba kama jiraan wax dagaal la yidhaahda ma jiro abnigiisana waa fiican yahay weliba waxaan jeclaa ayadoo maqal iyo muuqaal eh qoladan t v ay soo booqdaan ilaahay baa ammaan ilaali karo anigoo guddoomiyaha ammaankooda sugaaya laakiin waxaan jeclaa inaad soo booqataan oo meeshii idinka hidibin aad ku aragtaan taas ayaa idinka aad magaba guryihiisa soo naqday haddeer baa dadkii kiskisa usoo noqonaya marka haddana dagaalkiyaa laga baxay hadda dagaal kale kaweynaa waa aaba yimid magtooda dagaalka kalea kaweyn biyahaanaa kaweyn haddoo mar biyahan soo go-o abaarna waa imaanaysaa hadda wakti dhow dalabtii beeraha in la galaa loo baahan yahay marka dalabtii beeraha hataa way baaqanayen ile nin oo gurigiisa biyi qaaday oo caruurtiisna biyi qaaday goormo dalabaad beer iyo intay bale anaga inaan loono oo maamul aan jeebkaaya kasoo gadna marka wixiiinkan oo kusoo socdaan wixii oo dhan haddoo meesha ku kulmaan marka babigii khasab waay waa daadana muddadiina way xiranta waa tahay waxaas noqonaa magaalada jannaale waxay leedahan umaleynaa laba beli oo guriga ku taala markaan ani xiyaaso boqol iyo intay sagaashan iyo sagaal tuulun ay ku xeeran yihin mafahmaysaa marka waxaa loo baahan yaha gurmad degdeg eh intii dhibaatadan ay imaanin dawladda dhexe iyo dawladda koonfur galbeed waxaan ka cudsunaya si degdeg ah ambataa makay anigaa booqday duf duf ayay sameynaa marka duf duftaasay markii kale waxawaaye xaduuduu soo gaaraa marka dadkii yoontay gurigii yoontay webigiina makala dheer shalay mar baan isku dayay inaan dhoo dad yahow inta inaad ka guurtaan markaan u tageen dadka jiilaanka aan weydiin waxay igu yidheen anaga intay tageen adaa guddoomiya meel ma noo haysaa guri ma noo haysaa